أمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة فاصل والخلع جائز على عوض معلوم والخلع warqad iibsigii jaa-izun waa bannaan yahay calaa ciwadin buu ku bannaan yahay bedel macluumin la garanayo halkan wuxuu ka guda gelayaa furqatulxayaagii wax ka mid ah oo kala tagga zawjeynku ay kala tegayaan labada nisqaba ee isu xaaska ah waxa weeye laba midun buu noqonayaa imaa furqat alxayaa wa imaa furqat lmowt imaa inuu yahay kala tag geeriyeed oo ay geeri ku kala tagaan oo ay markaa kala dhintaan iyo imaa inay nolol ku kala tagaan kala taggii nolosha ilaa koob iyo labaatan nooc ayay ka dhigaan culamaau shaaficiya waxay yidhahdaan ilaa koob iyo labaatan kala tag oo dhammaantood furqatulxayaa markaa noqonaya ama furqatun fi lxayaa kala taggii nolosha dhexdeeda ay ku kala tegayiin afar ka mid ah waxay u ictibaariyaan dalaaq ahaan waa furitaan furitaankii axkaamtii furitaanka ee caadiga ahaa ayaanay yeelanaysaa dibna aynu ka arki doono qaarkeed toddoba iyo toban ka mid ahina waa faski oo axkaamulfaski bay qaadanaysaa oo waa fasakh ahaan weeye oo kala tagii baa laba u kala baqcaya ima dalaaq wa ima alfasku marka afar ka mid a axkaamu dalaaq baa la siinayaa mid waa dalaaqa almachuud ee macruufka ee la yaqaano adalaaq almachuud fii abwaabi shariica waa marka dalaaqa lagu yaqaano abwaabta shariicada ee macruufka a weeye ka labaad cinda shaaficiya waa khulca alkhulc dalaaq bay u yaqaaneen inkastoo ahlulcilmigu masalada ay isku hayaan oo imaamu shaafici qowlkiisii hore qadiimka ahaaba uu fasak u yaqaanay khulca misna qowlka jadiidka ee agtooda ka saxiixa ah dalaaq bay u yaqaaneen ta saddexaad waa furqatulilaaga aynu arki doonno ilaaga ninku markuu gabadha ka dhaarto dib bay inooga iman doontaaye inuu u galmoodo muddo afar bilood ka badan uu galmadeeda ka dhaarto xaaladda noocaasa furitaanka waajibka ah ee hadduu arrintaa ka noqon waayo halkaa soo gelaya isaguna dalaaq caadi ah oo axkaamu dalaaq bay siiyaan ta afraadee u dambaysaa waa furqatulxakamayn labada markaa xaakim xakamun min xakamun min ahlihi wa xakamun min ahliha labadaa xaakim ee u baxaya arrinta markay isqabtaan ee shaqaaq soo kala dhex galo furitaanka ay arrintaa iyadaa kala dirayaan reerka iyadana dalaaq xukumkii ayay siiyaan afartaa iyada ah waxay leeyihiin waa dalaaq axkaamtii bay qaadan amaa toddobiyo tobanka kale hadday cuyuubu nikaaxii aynu soo maraynay tahay ceebihii waxaa markaa lagu kala tegayey waa fasakh xukumkii bay qaadanaysaa hadday biil la-aanta dib inooga iman doonto ay tahay ninkii gabadhii biilin kari waayo yacnii waxay qaadanaysaa axkaamtii fasakha kuwa iyo kuwa la midka ah ee macruufka ah cinda ahlilcilmi oo toddobiyo toban ah iyagu xukum fasakh ayay qaataan markaa khulcigu af soomaaliya waxaynu ka cabirnay warqad iibsi waa min alkhalci marka hore oo nazci yani siibitaan maadaama oo kulan min azawjayn uu yahay libaasu laakhar maadaama uu ragga xalee labada isqaba midba midka kale u yahay hu oo alle uu yidhi huna libaasun lakum wa antum libaasun lahun dumarkii hubay idin yihiin idinkuna hubaa u tihiin kaannamaa aada mooddo marka midkood inuu siibay libaas alaakhar kii kale hugiisii inuu iska qaaday oo meeshii uu iska siibay sidaasi oo kale laga cabiro khulci wey waxa weeye gabadhii oo dalqadeeda ku bedelata ciwad wax dhaafsata maal iyo wixii la mid a dhaafsata oo tidhaahda markaa meherkaygaan ka tanaasulaya aanan waxba ku weydiinayn hantidaa kale masalan aan kugu lahaa ama sidaa ahayd baanan waxba kaa weydiinayn ee warqadayduna sii tan noocaas yaabaa khuluc la yahda marka khulucii waa bannaan yahay buu yidhi waxaanu ku bannaan yahay calaa ciwadin macluum ciwad la garanayo bedel iyo warqadan wax la dhaafsanayo oo la garanayo dalqadda waa lagama maarmaan inay tidhaahdo ifur waan ku hagaajinayaae aad baan kaaga farxin doonaae ma suuragal aha waayo maxaad igu hagaajinaysa kalaba tagnay meeshii lama garan karo laakiin markay wixii wax cad yahay waarin kun dollar baan bixinaya waar intaasoo kaleo adduunaan bixinaya war waxaasaan bixinaya ifur la yahdo waa hadal cadwe isaguna markaa wejiguu ku furayaa bedelkaana waa qaadanayaa waanu markaa furayaa marka cinda shaaficiya waxay noqonaysaa dalqad ama si macnaa caadiya buu u furaya oo dalaaqii ama mid ha fure ama laba ha fure waxa weeye waxay noqonaysaa dalaaq qowlka agtooda ka saxiixa ahlulcilmiga daa'ifo ka mida oo saxaabo iyo kayrkoodba leh iyagu waxay leeyihiin maye dalaaq maaha ee waa fasakh fasakhuna waxa weeye dalqadii baan waxba dhinmaynin oo bimacnaa maanta hadday warqadda kala iibsadaan saddexdoodii dalqadood waa u baaqi hadday beri dambe isu baahdaan marka la leeyahy waa fasakh dalqadii ma dhinmayaan wey oo hadday shan jeer sidaa isku furaan marba waa isku noqon karayaan oo hadhow dib waa la isugu meherin karaya waayo dalqadii baan waxba ka dhinmayn haddii la yahdo waa fasakh haddii la yahdo waa dalaaqna dumarka saddex dalqadood baa lagu qabaaye saddexdii marba intaad furtaabaa dhinmayso oo meesha ka baxaysa qowlka saddexaad oo qowlkaynuu iilanayna ah wuxuu leeyahay labada qowlba waa jamcinaya wuxuu leeyahay war bilafdi dalaaq haddii lagula yimaado oo dalliqha tadliiqa sidii xadiiska thaabit ibnu qays oo kale haweenaydiisii uu markaa qaabkaa ku furayey wuxuu leeyahy war haddii lafdu dalaaq lala yimaadana dalaaq ha la ictibaariyo haddii waxa weeyaan lafdi aan dalaaq ahayn lala yimaadana oo masalan gabadhii ay taado naftayda waxaan ku furtay kunkaa dollar dee hooyo markaa iska kaysiida isna uu yahdo dee orod waaye oo meeshiiba aan dalaaq imanna arrintii fasakha la xisaabiyo xitaa dhinaca ciddadbaxa maxay ku ciddadbaxayaan waa mas'ala khilaafiya bayna ahli ilcilm laakiin maadaama uu kitaabkeenu yahay kitaab mukhtasar oo kooban inaynu hore u gudagalno masaa'il badan isku furfurno ma doonayno waalkhulcu warqad iibsigii jaa'isun waa bannaan yahay calaa ciwadin macluum ciwad iyo bedel markaa la garanayo ayaanu ku bannaan yahay wa tamliku way mulkaysaa bihi ay bisababi alkhulci khulcaa sababtiisa almar'atu haweenaydu nafsahaa nafteeda bimacnaa budcigeeda iyo xubintarankeeda ay markii horeba ujradan qaabilinaysay ay bixinaysay way mulkiyeysaa oo xor bay u tahay cidda kale ay markaa hadhow guursanaysa waddadai u kacayso walaa rajcata ceshina uguma sugnaanin lahu isaga calayhaa iyada korkeeda wax ceshiya kuma laha uma soo ceshan karo ilaa binikaaxin jadiid ilamaa nikaax cusub iyo caqdi cusub inuu ku guursado mooyaane markaa xaq uma laha inuu soo ceshado dumarkii marka la furo marna waxa weeye waxay noqonaysaa furitaankani furitaan ninku awood uu u leeyahay inuu soo ceshado marna waxay noqonaysaa furitaan aanu awood u lahayn inuu soo ceshado ee gabadhii ka madax bannaanaatay marka kan wuxuu leeyahay gabadhii waa ka madax bannaanaanaysa gabadhu mar hadday warqadda kaa iibsato ma soo ceshan karto ma soo ceshan karto warqad baan iibsanaya ama dalaaq baan iibsanayaa in la caddeeyaana waxba muhimaah mar hadday labada arrin isku xidhan yihiin oo lagu yidhaahdo war gabadha ma siinaysaa meherkeedii waa taahidoo waa guri diidaya xaggaan meherka u siiya iyadaaba markaa gurigeeda ka cararaysa iyaduna ay tidhaahdo waxba yuu isiinine warqadayda un aniga haysiya ha iska kay fasaxo way isku xidhan yihiin labada arrin way isu muqaabil mar hadday isku xidhan yihiin waa khuluc wey waa warqad iibsi rajcana kuma lihid oo ma soo ceshan karto oo hadhow maalmo kadib baan soo ceshaday ma suuragala wayajuusu waa bannaan yahay alkhulcu khuluci wuxuu ku bannaan yahay warqad iibsigaasi fi duhri fi xaali duhri gabadhu xaaladda ay daahir tahay iyo wa fil xaydi markay caadada qabto dirkaba waa ku bannaan yahay dalaaqa kalena waxaynu arki doonnaa inuu xaaraam yahay waktiga gabadhu caado qabto in la furo inay xaaraam tahay baynu arki doonnaa iyadoo ay sidaa tahay misna waxa weeye kana isagu waa ka duwan yahay oo gabadhii maadaamo iyadu ay dalqadaba ta doonaysa tahay haddii la odhan lahaa ciddadaa ku dheeraanaysana iyaduba ay dooratay oo ay taagan tahay war maanta iska kaysiida weliba adduunkaana qaado xaaladda noocaasi ah cilladii loo diidayey dumarka xaydka in lagu furaa meesha waa ka baxaysaa waa midda labaad ee nebigu sala allahu aleyh wasalam gabadha thaabit ibnu qays xadiiska bukhaariga ee tilmaamaysay ninka thaabit ibnu qays la yahdo laa actibu calayhi fii khuluqin walaa diin diin iyo dabeecadtoona ku ceebayn maayo kuma canaananayo waxba kaga sheegi maayo walaakinii akrahu alkufra fi lislaam laakiin waxaan nacayaa kufraan alcashiir yacni ninka inaan ka abaalka daro islaamnimada dhexdeeda inaan arrinta iyadaa la imaado ayaan kahanayaa oo xuquuqdii aan isku lahayn siday ahayd aan u gudi waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa uu ku yidhi ataruddiina calayhi xadiiqatahu beertiisii ma u celinaysa markay ku tidhi nacam nebigu wuxuu ku yihi sala allahu aleyh wasalam aqbil ilxadiiqa wa talliqha tadliiqa war beerta ka aqbalo iyadana furitaan fur arrintaa iyadaa iska sii daa gabadha marka waxaad arkaysaa nebigu ma kala weydiin gabadh yahay xaalad maad ku sugan tahay maanta maxayd baad wadataa miyaa daahir baa tahay arrintaadu sidee bay tahay ma odrhan ahlulcilmina min baab alqawaacid waxay yidhahdaan tarku listifsaal fii maqaami alixtimaal yunazalu mansilata alcumuumi fi lmaqaal waxay yidhaahdaan in arrinta la kala saaro oo arrinta waxa weeye la la faahfaahiyo oo laga tagaa inta arrintu xaaladood ay aqbalayso iyadoo kala saarsaarideeda iyo faahfaahinteeda laiska daayaa waxay tusinaysaa arrintaa iyada ahi xagga jawaab ahaan ama odhaahda marka loo eego inuu odhaahda arrintan inay caam tahay bay tusinaysaa oo gabadhu waxay ixtimaalaysay inay caado wadatay suuray ahayd inaanay wadana suuray ahayd mar haddii la weydiin waayna horta adigu imaka xaalad maad ku sugan tahay macnaheedu wuxuu u dhacayaa si kastaad ku sugan tahayba waad furmaysaa war iska sii daa noocay doonaysaba ha noqotee saasay ka dhigan tahay mar hadday noocaa tahayna waxay noqonaysaa dalaaqa waxaa leeyahay warqad iibsiga khuluca waxa loo yaqaano inuu ku ansaxayo gabadhu iyadoo xayd leh iyo iyadoo daahira labadaba walaa yalxaqu mana haleelayo almukhtalicata tii warqadda iibsatay aalaaqu ma haleelayo dalaaq wax loo yaqaana ma haleelayo oo ahlulcilmigu waxay isweydiiyaan gabadha marka caadiyan iyadiyo ninku ay isugu xidhan yihiin ee ay dee sifo toosa isugu xidhan yihiin caqdigoodii halkiisii yahay in dalaaq haleelayo wakti dee daliil gaara ku yimaado sida xaydka oo kale maxay noqonaysaa iyo waa masale kale laakiin in dalaaq haleelaya ishkaal kuma jiro haddii gabadhii baa-ina noqoto sida taa warqaddeeda iibsatayna inaan dalaaq haleelaynin ishkaal kuma jiro waxaa jirta mid labadaa u dhaxaysa oo gabadhii masalan ku sugnayd rajciyada ee ninkii dalqad furay aan iyadu warqadna ka iibsan ee rajciyada ku sugnayd dalqad ma laga daba tuuri karaa oo intaad shalay oo kale maxkamadda ka soo furto oo dalqad soo furto maantoo kale markay suuqa kaaga soo horbaxdo ma odhan kartaa na maantana maxay kaa hordhigay xaggaad ka soo baxa dalqad kalaan ku furay haddana haba tidhaahdo tolo miyuu soo khafiifay macnaa arrinta noocaasiya ma haleelayaa dalqadaa dambe mise cadha hadal bay iska noqonaysaa shaaficiyada ahlulcilmiga in badan waxay leeyihin waa haleelaya oo gabadhii aad shalay furtay intay rajciyo tahay maalinba dalqad waad dalqad waad ka dabageyn kartaa ilaa aad haddaad doonto saddexdaba ka milayso marka masaladaa isagoo inaga baraarujinaya wuxuu leeyahay bal ama dalaaq baa haleelaya rajciyo dheh ama ma haleelayo dhehoo labada qowle ahlulcilmiguba waa jiraane tan mukhtalicada kolleyba dalaaq haleeli maayo mar hadday warqadda kaa iibsatay waad iska hadashay haddaad mar dambe ku tidhaahay dalqad kalaan ku furay waa hadal meel waay wey walaa yalxaqu haleeli maayo almukhtalicata tii warqadda iibsatay ee bimacnaa dalqadeeda dhaafsatay ciwadka iyo bedelka dhaafsatay alaaqu dalaaq ma haleelayo faslun walaaqu furitaanku darbaani laba qaybood weeye ay bimacnaa nawcaan waa laba nooc shariixun mid cad iyo wa kinaayatun mid tibaax ah dalaaqii waa sariix iyo kinaaya waa mid markaa hadalkiisu cad yahay isagaa inoo sheegi doono eh iyo kinaaya mid tibaax ah fasariixu kii caddaa halaasatu alfaadin saddex odhaahood weeye aalaaq furitaan waalfiraaq sii dayn ama fasaxid iyo wasalaaxu foofin walaa yaftaqiru uma baahna sariixu dalaaqi ay wuquucu dalaaqi dalaaqa dhiciddiisii bisariixi alalfaadi lagu rido ila niyati uma baahna ay ilaa niyati aliqaac niyadii riditaanka uma baahna walaa yaftaqiru uma baahna sariixu dalaaqi dalaaqikiisii sariix ahaa bimacnaa dhicitaankiisii uma baahna ila niyati niya uma baahna walkinaayatu kinaayadina kullu lafdin odhaah dhammaanteed weeye oo ixtamala aqbala aalaaq furitaan iyo wagayrahu hayrkii wayaftaqiru waxaanu u baahan yahay ila niyati niyo ayuu u baahan yahay oo bimacnaa dalaaqa dhicistiisii niyo ayay u baahantah halkanna wuxuu inoo tilmaamayaa dalaaqii iyo noocyada uu leeyahay dalaaqu waa laba miduun waa dalaaq sariix ah markaa sariixa maxaa la yidhaahdaa lafdigu mataa yasiiru sariixan goormo ayuu ahaanayaa sariix qowl ahlulcilmiga aqwaashooda ka mida waxay yidhaahdaan masalada marka nas ku yimaado ayay sariix tahay waana dariiqadan maanta shaaficiyadu marayaan ee halkan ay ku marayaan waayo saddexdan lafti baa had iyo jeer furitaanku ku soo arooraa oo qur'aanka aad in badan ku arkaysaa marka waxay leeyihin sariixu waa wixii nas loo helay ahlulcilmiga daa'ifo ka midana waxay leeyihin mee sariixa curfigaa loo celiyaa wixii nas loo helay lama yidhaahdo curfiga dadka iyo dhaqankooda wixii sariix ku ah ee aan wax kale aqbalaynin iminka gabadh haddaad ku tahayidna waan ku foofiyey soomaaliga waan ku foofiyey kulama garanaysa meelaad ka hayso ma garanayso marka waxa weeye waxay yidhahdeen curfigaa loo ega oo dadku waxaa waxay u isticmaalaan ayaa sariix ah wixii ay sid kaloo maldahaan u isticmaalaanna sariix maaha ahlulcilmiga daa'ifo ka mida waxaad arkaysaa iyagoo leh qur'aanka iyo curfiguba wixii ay isku si u isticmaaleen oo quraa sariix ah oo labadaba isku xoojinaya laakiin runtii waxaynu leenahay ama qur'aanka iyo ama sunnada iyo curfiguba hadday isku si u isticmaalaanna waa sariix haddii kalena curfigaa la texgelinaya oo dadka acraafu naas baa la texgeliyaa waxba naas weligiiba ha ku soo arooro masaladu mar haddaanay dadka curfigooda sidaa ku ahayn oo aanay fahmaynin sariix ma noqonayo marka arrinta waxaynu ku soo ururinaynaa halkuu sariixa saddexda laftiga qur-aanka ku yimi inooga dhigay masalada kalena inagu yidhi lafdi kastoo dalaaq iyo keyrkiiba ixtimaalaba kinaayo la yahdaa waxaynu leenahay lafdigan dambe uu kinaayada u isticmaalay lafdiga ka soo horjeeda inu sariixana u isticmaalayna waxaynu leenahay kullu lafdin laa yaxtamilu daahiruhu kayra alaaq fa huwa sariix lafdi kasta oo daahirkiisu dalaaq mooyaane aanu wax kale aqbalay kaasumaa sariix la yahda ama qur'aana ku soo arooro ama yuu ku soo aroori lafdi kasta odhaah kasta oo marka qofka dhegtiisa ay ku soo dhacdo rag iyo dumarba dhalow markay ku soo tidhaahdo dalaaq mooyaane daahirkiisu wax kale aanu aqbalayn ka noocaasi ahi waa sariix kullu lafdin laa yaxtamilu daahiruhu kayra alaaq fa huwa sariix lafdi kasta oo daahirkiisu dalaaq mooyaane wax kale aanu aqbalayn ma sariix iminka gabadha haddaad ku tahaydu waan ku furay soomaaliya ku jira wax kale u qaadan mayso naxnimaadii badnaydee ku saarnayd baan kaa furay iyo haddaad sheeko kala bilowdo ninuun markaa isyeeliyeelaya ayaa markaa lagu qaadanaya qof kastaba wuxuu odhanaya muxuu kugu yidhi gabadhay rag iyo dumarba qofkay ku- qofkay ku tidhaahdo intuu haddeer ii soo galay buu igu yidhi gabadh yahay waan ku furay cid kaa dhegaysanaysa wax kalaan uga jeeday adoo dee yahdo waan halmaamay waa halkeeda sabqulisaan bay haddaa tahay halmaan hadal kuma jiro markaa lafteeda xitaa axkaamu dunya lagugu rumayn maayo oo axkaamta adduunya iyo qadaaga markay noqoto qaadiga iyo muftiga midna kaa dhegaysan maayo iyadu hadday kuugu rumaynayso iyaday kuu taallaa iyadoo ay odhanayso waan arkayo wuu halmaamay laakiin cid kaleo kaa dhegaysanaysaa ma jirto haddaad tahay haddeer intaan gabadha u yimi baan ku yidhi na waan ku furay ee wadaadu waan way iga dhacdae maan lahayne haween wuxuu fahmi karaya maaha waayo waa hadal sariixa oo cad marka adiga iyo allun baana is og waxaad uga jeedaye shaksigu wax kale ma garanka marka inagu naxnu naxkumu bidawaahir wallahu yatawala saraa'ir inagu daahirkeenu xukumayna wixii qarsoon alla og marka sariixu wuxuu noqonayaa lafdi kasta oo aan dalaaq mooye wax kala qaadanayn ka noocaasi yahi niyatul iqaac uma baahna niyadii dalaaqa in la rido uma baahna oo niyadaa laba u kala baxda marna waa niyatul qasdi oo bimacnaa waa alfaadan dalaaqa inaad ku rido inaad u qastido odhaahdeeda adoo ula jeeda bimacaaniha adoo macaanida ay xambaarsan tahay ula jeeda inaad odhaahdan isticmaasho wey ta noocaasi ah hadday doonayso xukumka daahirkee guudba ee innagu aynu xukumaynaba yaan lagu rumaynine laakiin waa muctabar sharcan oo qofku waxaanu u qastiin waxa weeye looma qabto inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa hadduu gaalnimo ku hadlo iyo hadduu dalaaq ku hadlo iyo hadduu wax kale ku hadlo sabqu lisaanka iyo waxa uu carabkiisa ku dhacaa laa yuctabaru bilijmac waxba lagama soo qaado waayo kii farxaddu ka badatay ee nebigu sala allahu aleyh wasalam uu ku matelayey toobadda addoonkiisa sida alla ugu farxayo qofkii shaksigii masalan daabaddu ka luntay meel bahgooye oo cidlaa isagoo jooga oo daabaddiisa macalsahayda u saarnayd ka soo quustay markii dambuu meel iskaga dhacay ee ku dhanqalmay geed hoostii arkay daabaddii oo dul taagan farax daraaddeed wuxuu yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuk ilaahayow adiguna addoonkaygii baa tahay aniguna rabbigaa baanahay waa kelimad kufri ah daahirka marka la eego waa gaalnimo misna maadaamo ay farax tahay oo aanu is ogeyn oo halmaan sidan kaga dhacday laguma gaalaysiina nebigu muxuu xadiiska aakhirkiisa yihi akhda'a min shiddati alfarax wuu halmaamay oo waa gefay farxa darnaantii kafara lama odhan waa gaaloobay lama odhan waayo qofku wuxuu ku halmaamo looma qabto wuxuu doonaya ha noqdeen marka sharcan laguu qaban maayo haddaanad lafdiga u qastiin waxa weeye sharcan laguu qaban maayo biijmaaci ahli lcilmi laakiin way dhici kartaa daahirka in laguu qabto oo la garan waayo oo mar haddii aanay ile kan oo kale xaaladda loogu qaban waaye waa xaalad muuqanaysa oo la arkayo xaaladdu ku sugan yahay ninka farax buu hawada la maraya marka dadkao dhan u sheego ilaa intaasaan soo marayo daabaddii waan waayo oo iminka halkaas anigoo aan bir iyo bestoona doonayn baan halkaa ku dhacay kelmaddan inay farax ka yeedhsiiye waa la garanaya adigu si adigaan midh qabin oo iska fadhiya intaad halkan ka tagto haddaad xaafadaadii ku noqoto taydna gabaday waa ku furay cidina kuu rumayn mayso mar haddaanad wax macquula sheegin oo odhan sidaa iyo saas iga noqoto markaasaan isku darmo markaase halkaasaa noqoto waxaan idhiba maan garanay waxa weeyaan cidi kaa dhegaysan mayso oo xukumka daahirkaa lagu rumayn maya haddayse kaa dhab tahay gabadhu kaama furna baadinan sida qarsoon laakiin xukumka daahirka ah waa kaa furantaa lagu odhanaya si aawadeed buu inoo leeyahay dalaaqa sariixa ahi niyo uma baaha iiqaaciisu ku hadlidiisu niyay u baahan tahay laakiin ridistiisu inaad hadhow tidhaahid ku madax jebi baan islaa sida soomaalidu tidhaahdo war dalqadda maxaad uga jeeda inaad ir ku madax jebi baan islaa waxba kama jiraan madax jebin gabadhi waa ku furmaysaa haddaad kaftan u tidhaahid haddaad badheedh u tidhaahid haddii ma- hadda marag kula joogiyo haddaanu kula joogin haddaad magacawdiyo haddaanad magacaabinba hadday ku maqlaysiiyo haddaanay ku maqlaynba mar haddaad laftu dalaaq oo aad ula qasdiyeysa iyada aad tidhaahid cidlo adoo taagan keligaa intaad cidlo istaagto haddaad tidhaahid gabadhaydii waa fura keligaa baa hadda cidlo taagan oo hareeraana waad eegeysaa waa furmaysaa halkeedaasay ku furmaysa waayo waa lafti sariix oo cad walkinaayatu sariixaa horey ku cadfan tahay walkinaayata buu yidhi walkinaayatu kullu lafdin odhah dhammaanteed weeye oo ixtamala aqbala adalaaq wagayrahu dalaaqii keyrkiiba aqbala in dalaaq looga jeedana waa suure inaan looga jeedinna waa suure wayaftaqiru kaasi wuxuu u baahan yahay ila niya niyu u baahan yahay iiqaaciisa iyo radistiisu niyay u baahan sida gabadhii oo la yahdo ilxaqii biahli ordoo reerkiinni qabo ama wax damboo mas-uulnimo ah kuguma lihi gabadhay waxbayna gama dhexeeyaana soco arrimaha noocaasi ah waxaa lagu odhanayaa maxaad uga jeedaa waxbayna gama dhexeeyaan maxaad uga jeedaa yaa wax idinka dhexay waxba ina gama dhexeeyaan waxaan uga jeedaa de mar haddaynaan ismaqlaynin oo arrintuba ay muran iyo un ka xaasil yahay deena kala kaxee baan uga jeeday haddaad tidhaahid waa wax la aqbali karaa hadday tidhaahdo iyaduna dalaaq buu uga jeedayna dhaariya waxbaa lagaa qaadi waa arrin la aqbali karayo mar hadduu laftigu sidan ixtimaalayo inaanad waxay sheegaysa uga jeedin haddaad isqabsataan haddaad tidhaahid dalaaq baan uga jeedaynaa dalaaq buu noqonaya aad tahid markaan lahaa reerkiinii qabo wax dambo inaga dhexeeya gabadhihay ma jiraane waxaan uga jeeday waan ku furay haddaad tidhaahid sidaasaan uga jeeday way noqonaysaa waayo lafdiga dalaaqna waa aqbalaa waxa weeyaan dalaaq la-aanna waa noqon kartaa marka waxaa la odhanayaa maxaad uga jeedaa odhaahdani sidanna waa suure sidanna waa suure maxaad uga jeedaa wanisaau dumarkiina fiihi dalaaqii darbaani waa laba nooc oo waa laba qaybood darbun qayb fii dalaaqihina dalaaqoodu sunnatun sunno weeye taaratan mar wa bidcatun weeye iyo bidco taaratan ukhraa mar kalena qayb dumarka ka mid a dalaaqoodu waa sunne mar waana bidco mar kale wahuna iyaguna dawaatu lxayd waa kuwii caadada u saaxiibka ahaa dumarka caadada u saaxiibka ah ee waxa weeye heerkii gabadhnimo gaadhay aan gaboobinna oo ayisaad noqon oo gabadh markaa sunnagoysana aan noqon gabadha noocaasi ah waa heerkaa gabadhnimadeedu buuxdee waxa weeye dalaaqoodu sunnana waa noqdaa bidcana waa noqdaa macnaha sunnaduna waa sidii uu ku bannaanaa bidcaduna waa noocii ah uu xaaraamta ku ahaa ee aanu ku bannaanayn fa sunnatu sunnadii an yuuqica dalaaqa dalaaqii waa inuu rido oo uu gabadhii furo fii duhrin daahir noqonshiiyo kayri mujaamicin fiihi aanu ugu tegin oo aanu ugu galmoonin daahir noqonshiiyo gabadhii oo daahirah oo xayd iyo nifaasba ka daahira oo aanu u galmoonin ile nifaaskuna axkaamta xaydku qaataa oo aanu u galmoonin xaaladda noocaasiya hadduu ku furo waxay noqonaysaa waa sunne waa si fiican wey gabadhii waa daahir oo xayd iyo waxba toonama qabto waxa weeye maca daalika galmana kuma dhicin muddadaa iyada ah hadduu sidaa ku furo waa sidii loo baahnaa ee sunnada ahayd ee toosnayd wey walbidcatu bidcada xaaraamta ah ee aan bannaanayn inuu ku furaana an yuuqica dalaaqa dalaaqii waa inuu rido fil xaydi caado dhexdeed waa inuu ku rido gabadhii oo xayd wadataa haddii uu furo waa shay xaaraama oo aan bannaanayn aw fii duhrin ama daahir noqonshiyo ayuu ku furay jaamacaha fii uu ugu tegey iyadoo daahir ah oo laakiin daahirkaa dhexdeeda intaa ay xaydkaa ka maydhatay dabadeed uu u galmooday hadduu furana waa shay iyadana xaaraama oo aan bannaanayn ciddaduna inay dheeraataa baa dhici karta marka labadaa shay midnaba kuma bannaana dumarkii in lagu furana maaha dalaaqaa bidcada ahi ma dhacaya mise dhici maayo waa mas'ala khilaafiya bayna ahli lcilmi waa masale ahlilcilmigu isku hayo oo qolana waxay leeyihiin waa dhacayaa qolana waxay leeyihiin ma dhacayo qola waxay leeyihiin man camila camalan laysa caleyh amruna fawa raddu qofkii sameeya camal aan amarka diineed ku dareersan waxa weeye waa shay marduudahoo lagu celinayo marka dalaaqan fii kayri mawqicihi buu riday meeshiisi meelaan ahayn marka waa marduud waxna kama jira bacdu ahlicilmi saasay leeyihin aad baanu ibnu qayim aljawziya oo kale ugu xoog xoogsaday zaad almucaadka iyo kutubta la midka ah qowlkaa isaga ah sidaas si leeg oo kale ibnu xasmi oo kale muxallaha ugu xoog xoogsanayaa uu leeyahay marnaba ma dhacayo intaasoo weji ay marka arrintaa iyadaa ka naqdinayaan dhici maayo sheekh ibnu cuthaymiin oo kale iyo raxmatullahi caleyh ahlulcilmiga in badan oo leh dhici maayana dariiqadaasay mareen ahlulcilmiga jumhuurkooda ama qaybtooda kale oo weliba dhinaca badan ah iyagu waxay leeyihiin waa dhacaya dalaaqu waa xaaraam oo waa qiraalinu xaaraami oo aanu bannaanayn laakiin waa dhacaya waxaana si cajaa'ib qabta masaladaa u baxsiyey sheekh albani raxmatullaahi calayhi kitaabkiisa qayimka ah ee irwaa ulkhaliil juska toddobaad masalada si cajaa'ib qabta ayuu ugu baxsiyey uuna rajaxay waxa weeye dalaaqu inuu dhacayo markuu riwaayaadkii arrintoo dhan kala rajaxay uu markaa si cajaa'ib qabta buu halkaa ugu baxsiyey sidaas si lamida waxaa u baxsiyey mustafa alcadawi sheekh la yidhaahdo kitaabkiisa aljaamic liaxkaam الnisaa kitaabkiisa markaa jaamic liaxkaam الnisaa si cajaa'ib qabta ayuu isaguna juska afraad ugu baxsanaya marka waxaynu rajaxaynaa qolada tidhi waa dhacaya maca taxriimihi iyadoo lala qabo xaaraam noqodkiisa waa dhacaya daa'ifada ahlulcilmiga ee tidhi oo shaaficiyaduyana ay ka mid yihiin qowlkaasaynu rajaxaynaa wadarbun qayb laysa fii alaaqihina sunna dalaaqoodu sunne maaha walaa bidcatun bidcana maaha sunnana maaha bidcana maaha macnaha wuxuu uga jeedaa waa iska mubaax oo waa iska caadi waxoogaa waxaad moodaa waayo markii hore wuxuu inoo sheegay dumarka sunno iyo bidco wuxuu isticmaalay qolo qura oo ah dumarka dawaatulxaydka ah waxoogaa markaa istilaaxoodan waa laga yara fiican yahay oo dalaaqii qayb bannaan iyo qayb aan bannaanayn inuu qaybiyaabay ahayd oo qaybta aan bannaanayne bidcada ana taa hore u daayo ila waaba bidco waa sideedaasi waa shayga aan bannaanayn inta kaloo dhanna maadaama sharcigu banneeyo adilada ay ku sugan tahay oo xadiiska saxiixa ay nebiga kaga ansaxay dalliqahaa daahiran aw xaamilan gabadha waxaad furtaa iyadoo daahir ah ama iyadoo uur leh labada miduu nebigu ku turbiyo xadiiska saxiixa maadaamay sidaa tahay oo adiladu ku ansaxday waxay ahayd wixii qaybtaa xaaraamtaa ka soo hadhay kulli inuu sunnada geliyo sidaas iskaga fiicnay laakiin waa istilaax waxaanay yidhaahdaan had iyo jeer fuqahadu walaa mushaaxata fi listilaax laakiin runtii halkaa lafteeda nadar yar baynu saaraynaa fiiro gaara baynu saaraynaa oo sheekh ibnu qayim aljawsiya oo kale kitaabkiisa madaarij saalikiinka masaladaa markuu ka hadlayo fuqahadu had iyo jeer isticmaalaan laa mushaaxata fi listilaax istilaaxa waxba layskuma khilaafo oo dhib ma leh la jiifiyaana bannaan wuxuu isagu qayd buu u xidhaa qaydkaasaana saxa in loo xidho oo wuxuu yidhahdaa laa mushaaxata fi listilaax maa lam tadaman mafsada waxa loo yaqaano istilaaxu isku khilaafid ma leh haddaanu arrintaasi tadamunaynoo hoosta ku wadanin mafsado markaa halkan oo kale waxoogaa mafsada yaro tadamunaysa oo waxaa la is odhan karaa oo tolow sharciga islaamka waxaan ku jira ee aan sunnana ahayn oo dariiqadii toosnaydna ahayn bidcana ahayn oo bidciya sunna ma wax u dhexeeyaa jira waa la is odhan karaa marka nooc maa mafsada iyadoo istilaax ah misna mafsado way tadamuni kartaa laba ka dhexeeyahani talo muxuu ahaa marka waxaa wacnayd inay dalaaqa u qaybiyaan mashruuc iyo hayru mashruuc bas khalaas labadaasuu isugu soo celin waxa sharciyeysan oo diintu ogoshahay oo sunne ah iyo waxaan mashruuc ahayn oo intanoo dhan sunnaday gelaysaa calaa saxiix wdarbun qayb laysa fii dalaaqihina sunnatu walaa bidca midna looma isticmaalo qayb ka mid a dumarka dalaaqooda waa sunnana lama yidhaahdo waa bidcana lama yidhaahdo waa iska mubaaxa iska daabaa la yidhahda wahuna iyaguna arbacun waa afar asagiira midhi yarayd ti yarayd inanti yarayd aan heer xaydba gaadhin marka la furayo dalaaqeedu ila inagii nidhi intay darakada saarantay xitaa waa lama hersan karaa inanta yara noocaasa walaa in lam yaxidna marka alle uu tilmaamayana waa sakaairtahay hablaha yaryar wey ee misnaa taa ciddo tirsanaysa weliba mid loo tegay taasi ah asakiiratu ti yaray mid la isticmaali karayo gabadhnimo laga dhigan karayo ha noqoto ama yay noqon mar haddaana heer xayd gaadhin furitaanka la furaa sunnana maaha bidcana maaha wal aayisatu tii dhiigba ka quusatay iyaduna sunna goyska ahayd yana waa la mid wal xaamilu tii uurka lahayd yana wuxuu leeyahy dalaaqiidu sunna iyo bidcatoona maaha iyo walmukhtalicatu tii waxa weeye khulcatay tii warqadda iibsatay taana horeynu usoo aragnay soomahan xayd iyo daahir labadaba waa lagu furayay soo ma gabadh shanaad waa haddaba waa xagga dambe ka raaciyey nuskhada a haysataa nuskhad qor oo qoraysaa ma jirtaa wahulna khamsun mid qoraysaa ma jirto soo maa nuuc yaraa yaraa ferabuurka ahaa ayaa haystaa nuskhadaasaan had iyo jeer wax yaraa qorta nuskhad yaroo si u kuusan ma aragtay kolle nuskhadaasina waa qaliil imika shiikii qoray baan ilowsanahay laakiin waa shan dumarku dumarka meesha inoogu qorani waa shan waalmukhtalicatu tii khulcatay iyo allatii buu ina yidhi moogtahay allatiidaasi waxaad moodaysaa inay sifo u tahay mukhtalicada allatii taasi oo baad moodaysaa moogtahay allatiidaasi sifo maaha ee waa gabadh shanaad wow baana meesha u qadaran oo ay ahayd inay ku dhiganto oo ka maqan iyo wallatii lam yadkhul biha wey waa gabadh shanaad iyo wallatii tii lam yadkhul aanu la guri gelin biha iyada gabadhaana dalaaqeedu sunnana maaha bidcana maaha iyadoo xayd wadato haddaad turtiya haddii kaleba dhib male famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduuna waayo iyadu ciddaba male noocay doontaba ha noqoto saacaddaad ku dhawaaqday tahid waan ku furay waxaa la heli karaa in la yahada naa fadhi oo bartaada ka kicin war aniga ii meheriye waayo ciddaba male mar hadday sidaa tahay ama xayd ha wadato ama yay wadanin waa shan gabdhood wey shan dumara buu halkaa inoogu sheegay midhii yarayd gabadhii yarayd gabadhii markaa weynayd ee dhiigba ka quusatay gabadhii uurka lahayd tii warqadda iibsanaysay ama dhiig ha wadato ama ha iska dayso iyo wallatii lam yadkhul biha tii aanu la gurigelin tii aan cidi aan lala gurigelin markaa tii aan lala gurigelin gurigalkana waa innaga hore usoo aragnay waxa looga jeedo faslun wayamliku waa mulkiyaya alxuru ninkii xorta ahaa alaasa tadliiqaatin saddex dalqadood ayuu mulkiyaya oo ninka xorta ahi gabadha saddex dalqadood buu ku qabaa farqi ma laha gabadhaasi inay addoon tahay iyo inay xor tahay midnaba farqi ma leh saddexdii shardi hadday addoontu ugu bannaanaato uu gabadh addoono sidaa ku guursado saddexdii shardaynu soo aragnay waxa weeye gabadhaa saddex dalqadood buu ku qabaa addoonta hadday xor tahayna saddex buu ku qabaa walcabdu addoonkiina tadliiqatayni laba dalqadood buu ku qabaa addoonkuna waa laba dalqadood isagana farqi ma laha in gabadhu addoon tahay iyo inay xor tahay farqi male si ay tahayba isaga xaggiisaa laga eegaya dalqadaha oo labuunbuu ku qabaa waayo ninka addoonka ah isaga marka horeba shuruuddiina looma eego ninka xorta ah addoonta markuu guursanayo loogu eegayay shuruuddii saddexda ahayd isaga looma eego inagii lahayn kamaba suuragalo waana ka suuroobayba oo isaga waxaa u bannaan inuu guursado addoonkii laba dumara oo xor ah laba dumara oo addooma ah laba isku jira saddexda suuraba u bannaanta isaga saddexduba isaga waa u bannaanta laba xor ah laba addooma ah laba isku dhafa oo midna addoontahay midna xortahay saddexda suuraba isaga waa u bannaanta oo isaga shuruuddii looma dhigayo ninka xorta ah loo dhigayo ee lalahaa addoonta wuxuu ku guursan karaayoo qura saddexdaa shardi marka laga helo isaga wax shardiga loo dhigi maayo laba dumara u guursan weeye noocay doonayaan baa noqday isaga in sayidkiisu u ogolaado iyo shuruudda noocaasa ka baxsan mooyaane dumarka xaggooda waxba loo dhigi maayo wayasixu waa ansaxayaa alistinaau dalaaqa wax kasoo reebkiisibaa wayasixu waxaa ansaxaya alistinaau wax kasoo reebkii fi alaaqi dalaaqa wax laga soo reebaa way ansaxaysaa idaa wasalahu bihi haddii uu la xidhiidhiyo hadduu la xidhiidhiyo dalaaqii in marka horeba ninka xorta ahi gabadha saddex dalqadood buu ku qabaa addoonkuna laba ku qabaa marka haddii uu intiiba ku dhawaaqo oo uu wax ka soo reebo isagoo hadalku hadalka la xidhiidhsan yahay xaaladda noocaasiya way ansaxaysaa sida inuu yidhaahdo naa saddexdii dalqadoodba waan ku furay laba mooyaane hadalkii waa xidhiidhsan yahay ma aragta laba mooyaane hal dalqad bay ku furmaysa labadii kale way u joogaan hadduuse yidhahdo naa saddexdii dalqadood baan ku furay oo dabadeedna uu yaa waaryaadhaheen maxaa la lahaa oo ama doorashadan iminka la galay iyo sheekadan ba galo xaggaa ka bilaabay wararkaana maxay ka lahayn halkaana maxay ka lahayn ou sheeko iska bilaabay markuu xoogaa kala waday unbu mar dambe yaa laba mooyaane waa iska hadal meel waayo waa hadal meel waayo waayo waxa weeye hadalkuma xidhiidhsana qofkuna hadduu arrin isagoo waday arrin kala galo min baabi alqawaacid waxay yidhaahdaan alishtiqaal bikayri almaqsuud icraadun can ilmaqsuud waxay yidhahdaan inaad ku mashquusho wixii aad ku jirtay wax aan ahayn wixii aad u qasdiday ee aad u socotay wax aan ahayn inaad ku mashquushaa huwa icraadun cani lmaqsuud kaasi waa jeesasho aad ka jeesatay wixii aad u qasdiday waayo marka hore dalaaq baad u jeeday oo aad u socotay dalaaqii markaad riday ayaa doorashooyin iyo sheeko kala gashay oad meel kaleba ka wadoti warba halkaana maxaa laga lahaa halkaana maxaa la yidhi hebelowna maxay noqotay badaan lagu diran baad gasheen ma aragta hadhow inaad dalaaqii hore dib ugu noqoto tahayd haa saddexdii dalqadood laba mooyaane waxba kama jiran ama cidi kaa dhegaysan mayso sidaa wadeed buu leeyahy idaa wasalahu bihi waa hadduu la xidhiidhiyo oo hadalku hadal siyaaq is haysta noqdo hadduu doono odhah yaroo kale haba soo dhex gasho hadduu doono yaa saddexdii dalqadood baad iga tahay way kaliftay waa mid wareera wixii aan laba ka ahayn hadduu hadalkaa yaroo kale dhex galo waxba mushkilad ma leh hadduu hadal kale oo isla uun maqsuudka ujeedada una lakin hadduu sheekadiiba ka jeesto meel kale u kaco wax kale iska bilaawdo arrinta noocaasi arrin meesha laagwa wayasixu waxaa kaloo ansaxaya tacliiquhu dalaaqii inuu ku xidho bisifati sifo inuu ku xidho iyo wa shardi shardi inuu ku xidho dirkuba waa u bannaan dalaaqii inuu adaatu shardiyo waxyaaba noocaasa u adeegsado in facalta kada fa anti daaliq haddaad sidaa samayso gabadh yahay waad furan tahay naimakaba hoy ha samayn oo iyana ay dee u joojin weydoo samayso waxa weeye furankii meesha waa imanaya calaa qowli jumhuuri ahli lcilmi marka lagu socdo meesha waa imanaya hadduu sifo ku xidho oo uu yidhaahdo masala ama fii shahri kadaa bisha caynkaasa ama haddii roob aynu aragno ama hadday sidan noqoto wax iska sheego xaaladdaana way furmaysaa iyadana waxay noqonaysaa mar hadduu yidhaahdo marka qoraxdu dhacdo waad furan tahay gabadhiya saacad markaad qoraxdoo libedhay aragto iyo habeenba madoobaado waad furan tahay khalaas waa furmaysa walaa yaqacu dhici maayo adalaaqu furitaankii qabla nikaax guur hortii dhici maayo wax dalaaq loo yaqaana guur hortii ma dhacayo oo gabadh aanad qabin dee mar furi kartid ama xitaa ma tacliiqin kartid oo ma odhan kartid haddaanku guursado inanay iminkaba haddaynu heshiino innagaa sheekada wadna eh habeenka aan kula guri galo habeenka ku laba ah waad furanta waa hadal meeli waayi wey waxba kama jiraan ya laa dalaaqa qabla nikaax weeye dalaaq ma jiro nikaax ka xor walaa dalaaqa lahu fima laa yamlik sida nabigu uu leey sal alla alay wasalam marka waxba kama jiraan dalaaqaasi ma socono bacdu ahlilcilmi baa yidhi hadduu gabadha mucayan ka dhigo heblaayoy adiga yidhaahdo waa waa dhacaysaa yidhi laakiin qowl saxa ma hadduu mucayan ka dhigiyo hadduu idlaaqaba oo yidhaahdo gabadhan guursadaaba habeenka u labadaa bay furan tahay waxba ka socon maaya waxba ka socon waa ninuu wareeray wey waxba kama soconayo gabadha aad wax ku tacliiqin karta odhan karto haddaad sidaa samayso waad furan tahay ama aad furi karta waa midaad ku mehersan wey oo caqdigiisugu kin xidhay laakiin gabadh meel iska maraysa waxa weeyaan haddaynu beri uun aynu su nimaadno waad furan tahay ma suuragal walaa yaqacu dalaaqu dalaaqii dhici maayo qabla nikaax wa arbacun afarna laa yaqacu dalaaqhum dalaaqoodu dhici maayo asabiyu ilmihii yaraa sebigii sebiga waa loo guuriyaa gabadh sooma horaynu soo arag ama ha yaraada ama ha weynaada waa loo guurin laakiin dalaaqiisu dhici maayo inuu loo guurin karo cid iskuma hayso laakiin dalaaqiisu ma dhacaya iyada lafteeda labay u kala qaybiyaan ahlucilmigu qabla tamyiis hadduu yahay ilmo yaroo sebi waa laba jir waa saddex jir waa nooca gabadhna waa loo guuri xaaladda noocaasi ah oo gabadhii korso baa la yidhah bal ha iska soo koree soo barbaara un baa la yidhi markay sidaa noqoto xaaladdaa inaanu dalaaqiisu dhacaynin waa bilijmaac intaa uu aanu tamyiista lahayn oo ilmaha yar yahay laakiin markuu tamyiis yeeshee toddoba jir iyo wax ka weyn noqdo ama toban jirba noqdo hadduu doono laba guri galay gabadhii yaanu qaan gaadhinbe eh oo toban jir weeyaan gabadhaba qaba oo caadi buu la guri gala xaaladda noocaas iyo dalaaqiisu ma dhacaya mise ma dhacaya saddex qowl bay ahlulcilmigu ka leeyihin qolo yidhi dalaaqiisu waa dhacaya waana madhabka imaamulaxmed iyo sida ka macruufka riwaayadka imaamulaxmedna ku sugan oo masalan taabicigii cadaa la odhan jiro kale laftiisa waa ka suganta oo yidhi waa dhacaya hadduu tamyiis leeyahay sheikhulislam ibnu taymiya laftiisa saddex iyo soddon juska ah ee majmuuculfataawa dariiqadaasaad muuqanaysa inuu u yeelanay marka qolo yidhi mar hadduu garanayo waxa u dan ah iyo waxaan u danahayn oo leeyahay hadda gabadhaadii aa wada joogto way iska tegaysa haddaad hadalkaa ku tidhaa oo wixii fahmayo qolo tidhi waa dhacaya dalaaqiisa iyo qolo tidhi maya isaga kiisu dhici maayo weligaa ka furaya weligaa markuu la diido odhanaya wartani way ku wareegsa anaa kaa furaya iska sii oo qolo labaad iyo qowlka jumhuuru ahlulcilmi oo qowlkaynu saxiix yeelaynana ah shaaficiyaduna ay mareen oo ah in la yidhaahda dhici maayo oo qowlkiisuba waa marfuucu lqalam saddexdii qalamka laga kor yeelay buu ka mid yahay marka qowlkiisu ma soconayo bal xitaa xoolihii baa la yidhi ha u dhiibina ilaa ay qaan gaadhaan wabtalu lyataama xataa idaa balaguu nikaax fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaala xoolihii baaba loo diiday ma gabadh baa mulki mas-uuliyaddeeda loo dhiibaya ha qaba uun laakiin ma furi karo taasi yaabyaabta ee maaragta iyadaa walba badgasha yaa ka furaya waa taas adina ka furi mayso ilamaa inay waxyaabo kaloo fasakeen iyo timaado mooye asabiyu ilmihii yaraa iyo walmajnuunu kii waallaa ka waalanina waa saasi leh isaguna gabadha way ka fasakhan jirtay waxba furidiisu socon mayso maantiiba hadduu shan jeer intuu kusoo noqdo yidhaahdo waan ku furay waa marfuucu lqalam waa waalan yahay hadduu gaalnimo ku hadlaya hadduu wax kale ku hadlo midna loo qaban maayo waa majnuun wanaa'imu kii hurday hadduu hadro oo waxaa ku hadlo isna waxba laga soo qaadi maayo walmukrahu kii la muquuniyey ee la qasbay halkaa weli isa kaana dalaaqiisu dhici maayo allaahuma ilaa biniya inuu la yimaado mooyaane inuu niyada la yimaado mooyaane oo waxay yidhaahdaan dalaaqa sariixa ah laa yaxtaaju ila niya ilaa fi lmukrahi calayh ilamaa ka la qasbay mooyaane kan oo kale sariixiisu niyi u baahan yahy oo marka xabadda foorka lagaga qabtay la yahahdo fur gabadha haddii kale maskaxdu way kala yaacaysaa war waanu furnay markuu yidhaahdo hadhow waa la weydiinaya cala saxiix waxaa loodhanaya maxaad uga jeeda dee xabaddii madaxa iga saarnayd baan islaa xaggaa kaaga jeesato hadduu yidhaahdo gabadhaasi ma furmayso hadduu yidhahdo war niyan waxaan is reerkani waa ku wareeriyey maalinba gabadha noo fur lehe gabadhaasi ha gudayso waan cadhoysnaadoo markaan marba xabaddaa ila soo gelayaan arkay baan is idhi gabadhaa horta u dhammee dee isagaa niyooday markaa wainamaa likulli mriin maa nawaa markaa sariixa niyo uma baahdo ilaa fi haadihi suurati alwaaxida mooyaane suuradaa qura mooyaane halkaa haynoo joogto allah subxana wa tacala